نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii alkabaa'ir lilxaafidi dahabi kitaabu alkabaa'ir lilxaafidi dahabi kabiirada afartan iyo kowdayda kabiirada koob iyo afartanaad ayaan ku dhex jirnay alkabiiratu alxaadiyatu walarbacuuna tasdiiqu lkaahin waa kitaab gaablowga rumayntiisa iyo walmunajimi xidiga sheega qaala allahu ilaahay wuxuu yidhi tacaala alla sarreeya walaa takfuha raacraacin maa shay laysa laka uusan kuugu sugnaan bihi shaygaas cilmun wax oqoona waxaadan oqoon u lahayn ha raacraacin qaybka allah oqoon u leh wixii uu waxyu ku sheegay unbaa qofku ka ogaa karaa waxaan intaas ahayn qofka hadduu ka hadlo wuxuu raacraacay wuxuusan oqoon u lahayn wa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi inna bacda danni malaha gabalkiis ismun waa dembi waa malaha aan ku dhisnayn waxa weeyaan wasaa'il oo sharci ah oo cilmiga lagu gaaro wasiilo oo wasaa'il sharciyaho cilmiga lagu gaaro danniga aan ku dhisnayn waxa weeyaan waa dembi wa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi caalimu lqaybi huwa alle caalimu lqaybi waxa maqan midka og weeye waxa maqan asaga unbaa og falaa yudhiru umana muujiyo calaa qaybihi qaybkiisa axaddan qofna uma muujiyo waxa maqan oo qaybka ah ilaahay qofna uma muujiyo ilaa man qof maahane irtadaa ilaahay raalli ka noqday oo min rasuulin rasuul ah qof ilaahay raalli ka noqday rasuulna ah qofkaas waxaa dhacdaa qeybka wax ka mid ah qeyb mutlaq ah allah iska leh laakiin qeybka wax ka mid ah in ilaahay u muujiyo oo rasuulka waxa weya sidaan hadda ka horna miaalinay jannadu waa qeyb nabigana aada u tilmaamay allah uga warramay naartu waa qeyb bacigu waa qeyb xisaabtu waa qayb kulligood waxaasunan ayagoo wada qayba haddana nabigu waa ka warran oo axaadiis iyo aayaad qur-aana ilahay kusoo dejiy marka waa ilaahay baa uga waxyooday amaa qaybka mutlaqa ah ilaahay kaliyaha og wa qaala rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam man ataa qofkii u taga caraafan qof quraafaystaah wax sheeg ah caraaf waa wax sheega quraafaystaha wax sheeggaa wey man ataa qofkii u taga caraafan wax sheeg ow kaahinan kitaab gaablow oo fa sadaqahu u rumeeya bimaa yaquulu waxa uu sheegaayo faqad kafara qofkaasu waa ku gaaloobay bimaa diinkii unsila lagu soo dejiyey calaa maxamedin nabi maxamed sala allahu calayh wasalam isnaadu sanadkiisu saxiixun waa saxiix rawaahu cawf ayaa ka wariyey can ibni siriin can abi hurayrata ibnu siriinna ka wariyey can inabiy nabigu abu hurayrana ka wariyey sala allahu calayhi wasalam qofkii marka caraaf maxaa la yidhaha kaahinsa maxaa la yidhaha sidaa oo raajixa labadooda waa isku mid qof kastoo wax sheega caraaf waxaa laga keenay min almacrifatiya laga soo qaata ma'khuudun min almacrifa qof oo waxa weeyaan isi siiyey weeye inuu qeybka wax ka og yahay marka waa isku mid qow waa qowlkaas qowl labaadaa jira oo culummadu ay kala qaadaan oo waxay yidhaahdaan alkaahin man y man yukhbiru can ilmustaqbal wixii mustaqbalka ka hadla waxaa la idhahdaa kaahin roobku goormuu imaan qofkan goormuu raysan waxa weeyaan mustaqbalka soo socda yaa dalkan xukumaaya shayga aan la gaarin oo qeybka ah qofka ka waran qofkan waa dhima doonaa qofkaanu ilmuu dhali doonaa shaygaas qeybka qofka oo mustaqbalka ah waxaa la idhahdaa kaahin waalcaraaf man yukhbiru can ilmaadi caraafna waxaa la ihahdaa man yukbir can ilmaadi wax tegayuu ka warramay laakiin dadka ka qarsoon maalan baadiya kaa luntay baadiya kaa luntay baadidii marka wax hadda kadib dhacaya maahan waa shay jira oo meel ku sugan laakiin adiga indhahaaga ka qarsoon taasoo kaleu ka warrami taasna waan ka soo hadalnay casharkii dhawaan uga soona qababkuu ku ogaado beenna waa ka buuxin oo jiniya waxa weya qaarkood ay ku ogaadaan unta ordo oo soo wareeguu soo arka kaasuu leeya halkaasuu joogaa baadidaadii ayagoon laga dhigayn wax qof soo arkay oo la dhihimaa meel hebluu jooga waxaa la leeyahay meel oo godan oo geed weyn xagga ka xegoo ceel xagga uga dhow yahay waxaba wa waxaa loo ekaysiina oo oo nuuc kalahun oo aan caadi ahayn ha laga dhig dhiga ee la dhihi maayo neefka halkaasu joogaa soo kaxayso ama baadidii wax oo nuuc nuuc kalaha ha laga dhigin ilaa haddii uu yidhahdo geedka shansi waa ka taagan waxaa la leeyahay haytan waxaan caadiga ah marka waa la fahmaa dadkuna fahmaayo laakiin nuuc nuuc kalaha laga dhig dhigin marka kaasna waxaa la yidhahda caraaf baa la yidhahda midka waxyaalaha hadda ka hor dhacay ka warrama meel heble waxaasaa ka dhacay uu leeyahy meel aan war weli laga helin kadib waa dambaa warkaas soo sugnaana baadidii halkaasay joogtaa uu leeyahy qofkan meel heblaa laga gaaray uu leeyahy xanuunku meel hebluu uga soo dhacay xanuunkaan yaqan meel uga dhacay xanuunku meel hebluu ka soo gaaray uu leeyahy waxyaalaha hadda ka hor dhacay dadkana ka qarsoon oo ama dadkao dhan ka qarsoon ama qofka markaas ka fog ka qarsoon sida baadidoo kale qofkii ku dhowa arkaa adiga hadda hashii kaa luntay qofay ag taaganta laakiin qofka ka fog waa waa ka qarsoonta marka waxyaalaha nuucaasa qofka ka warramaa laydha caraaf kaahina midka waxa soo socda ka warrama saas culamada bacdi oo u kala qaadaan marka midku raba ha ahaada labadoodu waa isku mid qofkii u taga oo waxa uu sheegaya ka rumaysta qofkaasu waa ku kufriyey diintii nebi maxamed lagu soo dejiyey sala allahu calayh wasalam waa ku kufriyey qofkaasu diintii nebi maxamed lagu soo dejiyey sala allahu calayh wasalam qofkaas waa ku kufriyey wa qaala nabiga wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam sabiixata laylatin habeen subaxdiis layladaasoo matiiratin oo roobaysay habeen oo madar u da-ay subaxdeedii qaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam sabiixa laylatin habeen oo subaxdiis habeenkaasoo matiiratin oo madaraysay oo roob da-ay yaquulu llaahu alla wuxuu leeyahay uu yidhi nabigu waa xadiisulqudsi tacaalaa allah sarreeyee asbaxa waxaa waa bariistay min cibaadii addoommadeyda xaggooda waxaa ka waa bariistay mu'minun mid aniga i rumeeyey riwaayadaha gobolay ku timid mu'minun bi mid aniga i rumeeyaa ka waa bariistay wa kaafirun iyo mid igu kufriyey xala roobku markuu da-ay dadna anay i rumeeyeen waxa weyn dadna waa igu kufriyeen roobkii xala da-ay kaliya faman qaala sidaanaana kufriga iyo iimaanku kala noqdeen faman qaala qofkii yidhi mudirnaa waa naloo madareeyey oo roob ayaana la siiyey bifadli illaah ilaahay fadligiisa nala kugu madareey ilaahay fadligiisa ilaahay ixsaan iyo fadli uu asagu noo galay aan roobka xala ku helnay qofkii sidaas yidhi fadaalika kaasu mu'minun bi anu i rumeeyey oo in ilaaha roobkan abuuray ee keenay ee ku tafadulay aan ahay uu ii oqoonsaday kaafiru waa ku kufriyey bilkowkabi xidig xidig waa ku kufriyey qofkaas xidig waa ku kufriyey macnaha xidig inuusan roob keenin ayuu qofkaasu qiray wey xidig waa ku kufriyey waxaa loola jeedaa macnaha xidigu inuu roob keeno ama roob abuuro ama dadka wax ku tafadulo ama ta'hiir iyo maamul uu koonka ku leeyahay waa diiday qofkaasu marka qofkaas waa muumin dhab ah ilaahayna waa rumeeyey xidigna waa ku kufriyey macnaha xidig uma ogola ilaahnimo iyo rabbinimo waman qofkii qaala yidhi mudirnaa waa naloo madareeyey binawi kada xidig hebel nawa waa xidig siddeed iyo labaatan xidig oo cirka saaran oo waxaa dhacda xidig markuu dhaco waa isdaba socdaan xidigaa wuxuu dhicin bishaan xidig kala fog soo leh waa siddeed iyo labaatan samada saaran carabtu marka waxay dhihi jireen wax alla waxa dhulka ka socda ee abaarta colaadda kulligood xidigahaasaa maamulaya xidigahaasay ka timaadaa carabta kuwooda oo wax sheega oo macnaha oo wax kaahinlowga ah sidaasay dhihi jireen xidiga sheegyadooda waa toddoba iyo labaatan bishuu markaa toddoba sideed iyo labaatan dhihi tg midba habeenay la degi midba habeen sideed iyo labaatanay hadday samada saaranta laba habeenna waa qarsoon tahay wada waxa weya waa dibbada kaa la yidhahda waa gudcur ma soo baxdo marka waxay leeyihiin sideed iyo labaatankaas oo bishu xidigba habeen ay la degayso waxa weeyaan ta'iirka dhulka ka dhacaya ee isbedelada taasay ku salaysan yihin taasay ku salaysan yihin xidig hebela la degtay roobku sidaasuu noqon roobaa di'in badan roobkaasuna xoogaa barako badan u yeelan xidig hebelay la da'day roobku waa yaraan laakiin barako yeelan xidig hebelay lad la degtay roob badanaa di'in laakiin barako ma yeelanayo waxaasa isku rakibaan xidig walba ta'hiir iyo saamaynay u aaminsan yihin marka waman qofkii qaala yidhi mudirnaa waana loo madareeyey binawi kada xidig hebel kaafir ayaa nala kugu madareeyey binawi kada xidig hebelaa nala kugu madareeyo oo madarkaan ku helnay qofkii yidhaahdaa fadalika kaasur kaafirun bi fadalika kaasu kaafirun bi aniga waa igu kufriyey mu'minun bilkow ka bixi digna waa rumey rawaahu lbukhaari aan xadiiska wariyey marka qofka yidhaahda xidiga ayaa nala kugu madareeyey laba loo kala qaadaa ama saddex nisbada uu u nisbaynaayo roobka nisbada uu xidiga roobka u nisbaynayo saddexa loo qaybiyo sida sheekh maxamed ibnu saalix alcuthaymiin kitaabkiisa qowlulmufiidka markuu sharxaya kitaab tawxiidka uu ku sheegay saddexa loo qaybiyo inuu leeyahay nisbadu inay tahay nisbatu iijaab oo uu leeyahay xidigaaba roobka keenay xidiga laftirkiisa roobka keen u leey kaas waa kufri akbar ah mukhrij can ilmilla qofka sidaas yidhaahdaa wuxuu rumeeyey aamana bikhaaliqin gayr illaah khaaliq oo wuxuu rumeeyey alla aan ahayn marka kaas marka waa kaafir mukhrij can ilmilla macnaha kaafir khaarij can ilmilla wey waa gaal muslimnimo hadduu awal ku jiray waa ka baxay marka uu hadalkaas yidhahdo kadib islaamnimo kuma jiro waa qofka qaba xidiga laftirkiisa roobka keenay waa nisbadu markaas maxay noqotay nisbatu iijaab isagaa ahaysiiyey roob nisbada labaad waxa weeye nisbatu sabab hadduu leeyahay roobka allaa keenay laakiin sababtu xidigaasa u ahayd xidigaas ayaa sabab u ahaa soomaalida xidigo badan ay rumaysan yihiin aa jireen roobabka inay sabab u yihiin xidigo badan ay rumaysan yihiin haddaan wadaamagooga dambeeyaa waaga ka dhuuman wayshaydu wadhaa'da ma daydno anna wadaanta ma daayo ceelu shubayo ceelu ku heesa markaasu wuxuu leeyahay afar xidigo halkaas marto halkaas ka muuqata midka ugu dambeeya hadduusan dhicin waagu intuusan bariyin wayshaydu dhawaaq daymi ilaa caanay ka dharagta heli maydi anuguna wadaanta daymaayo ceelka kor tegi maa xoolaha shuba ilaa xareeb lacaba ma leh u leey marka hadduu ula jeedo kaasoo kale waxa weeye nisbadaas nisbatu sabab oo uu leeyahay roobka allaa keena laakiin sabab weeye hadduu leeyahay waa mushrik laakiin waa shirki asqar kufrigaas waa kufrun duuna kufri sababtoo ah linahu jacala hayan lam liannahu jacala shay-an sababan lam yajcalhu llah shay aan alla sabab ka dhiginu sabab ka dhig roobka di'iddiisa xidiguhu sabab uma aha xidiguhu wax sababa kuma leh roobka di'iddiisa marka qof kasta oo shay aan sharci ahayn sabab ka dhiga oon sharcigu sabab ka dhigin oo yidhaa shaygan asagu bidaad wax keeni maa laakiin sabab waaye qofkaasuu shirki asqaru ku dhacay kufri asqara ayuu ku dhacay shay kasta oon ilaahay sabab ka dhigin qofka sabab ka dhiga kaasna waa midka labaad nisbada saddexaad waxa weye nisbatu waqti inuu leeyahay waxa weeyaan mudirnaa binawi kada ay fii nawi kada xilli hebelaan roobka helay haadaa jaa-is kaas waa bannaanya oo waxa weeyaan waqti hebelaa roobku noo da-ay u leey waqtigaas dhexdiisaan roob helnay u leey ha waqtigii guga roobaan helnay u leey xidig hebel markuu dhacayaan roob helnay u leey waqtiyuu u nisbaynaa roobka kaas waa jaa-is wax shakiya male maxaa l waqti roobku waqtiyaalu da-a marka qofku inuu yidha waqti hebelaa ilaahay roobna siiyey laakiin waxay dhahdaan sida sheekh maxamed saali cusaymiin uu aad ugu xeeldheeraday masaladaas caddaynteeda lafdiga ah mudirnaa binawi kada ma banaano in la isticmaalo sidaasuu sababtaan lafdigan oo waxaa dhacda qofku binawi ba'dan sababyo wey asalka waa midaan idhi waa shirki laakiin marmaray darfiyo noqota bad marmaray darfiyo noqota wainakum latamuruuna calayhim musbixiin wa bileyli afalaa tacqiluuna bileyli ay fi leyl wey oo bada waa loo isticmaalaa darfiya oo qofku waxaa dhacda inuu yidhahdo mudirnaa binawi kada ay fii nawi kada xilli hebel dhexdiisaan roobka helna laakiin lafdigan sharcigaa diiday lama dhihi karo maadaama waa inuu waqti adeegsadaa fa oo u yidhaahdo fii nawi kada fi waa inuu adeegsadaa marka calaa kulli xaal xidiga qofka yidhahda roobka asagaa keenana waa kufri akbara qofka yidhahda sababuu yahayna waa kufri duuna kufrin qofka yidhaahda waqti hebel aan roobka helnana waa jaa-is laakiin lafdigan sharcigu diina wa inuusan adeegsan wa qaala nabigu wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam man ataa qofkii u taga caraafan wax sheeg oo fa sa'alahu weydiiya can shayin wax qof wax sheega qofkii u tagoo wax weydiiya faqad oo fa sadaqahu u rumeeya lam tuqbal looma aqbalo lahu qofkaas salaatan salaad arbaciina yowman afartan maalmood salaad lagama aqbalo rawaahu muslim ayaa wariyey rawaahu muslim ayaa wariyey man ataa qofkii u taga caraafan wax sheeg oo fasa'alahu weydiiya can shayin wax waxaas waxay rabaan ha ahaadeen ma ahan haddaad muumin tahay qof hadduu kaa jiran yahay inaad iswaasho oo tidhaahdo waanaynuusan wax ogeyn laakiin waa iskaga soo quusaaya qof buu ka boqol u tegayaa la yidhaaan hadda sameeya ma ahan qof allah rumaysan haddaad tahay asbaabta sharcigaa ku dadaal qur-aanka ku akriso adkaarta ku akriso ilaahay u bari dhaktar u geyso laakiin waxaan sabab sharciga ahayn ha u teg ha aadin waxaan sabab ahayn ha aadin oon sharcigu ogolaan adiga muslim iyo gaal waa inay kala duwan yihin gaalku waa argagaxaan markay dhibaata ku timaado laakiin qofka muslimka qadarka aluu rumaysan yahi marka uma tegi kartid wax sheeg qofkii u taga afartan salaadood lagama aqbalo afartan maalmood salaada lagama aqbalo lam tuqbal lahu looma aqbalo salaatu arbaciina leyla aw arbaciina yowma afartan maalmood salaatood rawahu muslim aana wariyey marka fiiri xadiidkii hore muxuu yidhi xadiidkii ugu horreeyo xadiisaan ku bilowday man ataa caraafan aw kaahinan fasadaqahu bimaa yaquulu faqad kafara bimaa unsila calaa maxamedin qofka waxa weeye wax sheeg u tagay u rumeeya diintii nabiga lagu soo dejiye waa ku kufriye tabana waxay leedahay afartan maalmood aan salaad laga aqbalay oo mafhuumka waxaad moodaa afartanku hadduu dhamaado in wax laga aqbalay waxay tahay qofka wax sheega u taga ee wax weydiiya saddexa loo qaybin afar weliba ayuu u qaybiyaa sheekh maxamed ibn saalix uthaymiin kitaabkiisa qowl mufiidka ah marka saddexa aad u cadcadoo la fahma midda koowaad inuu ugu tago si-aal mujarada inuu beenaala yahay waa og yahay mana aaminsan inuu wax og yahay laakiin waa u tega waa ag fadhiisaa markaasuu leeyahay iga waran qofkaan halka halkuulaay uu leeyahy ha roob saadaan abaaran se waa roob beeruhu ma baxaya uu leeyahy colaadan goranay ku egtahay uu leeyahy ta qof wax she wax wax sheega u tago ama waa faalsho ama waa jinnilula midka oo soomaalidu waa yaqaaneen saddex waa ahlunaar ay yidhaahdeen reer baadiyaha saddex waa ahlunaar dhul jeex jeex waa midka faalka dhiga faruhunta dhulku miduu leeyahay inta fiiriyu leeyahy waa saas iyo jariida karutaag xidigihii u fiiri markaasuu le xidig hebel xidig hebela saasaho saasay noqon iyo jinni lula habrahoo yabareeyo saddex ahlu naar weeye waa reer baadiyaha duurka degan dadka waxaa dareemaya dad muslimiina oo diinkii ilaahay gaaray inay yihiin laakiin masale waa wax waa ka qaldanaa kara dad muslimiina oo weliba tawxiid loo sheegay wey dadkaas soo arki mayse marka qofka wax sheega qofka u taga isagoo og inaan qofkaan waxba ogeyn ee iska weydiiya iska weydiina u leey qofka nuucaasu xaaraanu ka dhacay afartan maalmoodna salaad laga aqbalima koo xagga dhiga sag ka labaad yas'aluhu fa yusadiquhu waa u rumaynaa waana ka rumaysaan waxbuba usoo dhigaaba waxaas yeel waxaas yeel markaasu ku dhaqmin waa ka rumayna hal madow ha la qalo iyo afartan ariya u leey dibi gaduudan ha la qalo iyo intaas waa ka rumaysana kaas waa kaafir muslimba ma ahanba kaas qofka hadduu is yidhaa qofkaanu waxbuu og yahay oo qeybku og yahay muslim maaha waa ka baxa islaamka sababtoo ah qofka wax sheeg u taga ee ka rumaystaa faqad kafara bimaa unsila calaa maxamedin nebi maxamed maxaa lagu soo deji wixii lagu soo deji maxay ahaayeen qur-aanka soo ma ahan qur-aankaa sheegaya qeybka alle cidaan ahayn muusan ogeyn muxuu leeyahay qur-aanku qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi algaybe ila allah cirka waxaa ku sugan iyo dhulka waxaa ku sugan qeybka ma oga wax addoommada ka qarsoon allah kaliyaha og qur-aankii sidaas yidhi ayuu ku kufriyey wuxuuna aaminay in qof kale qaybka ogyahay kaas marka ka rumaystay oo is yidhi qaybka ogyahay waa gaal weynkaas taasna waa derajada labaad saddex yas'aluhu liyakhtabira waliyudhira cajzahu wa kidbahu inuu imtixaanu rabaa oo beentiisa iyo dajaalnimadiisa oo dadka u muujiyo hada mustaxabun oo waajibu kaas waa xaq ama waa sun ama waa waajib in qofkaan la fadxi la kashfiyo oo beentiisa iyo dajalkiisa waa sameeyaan dadka gobolkood nin iska muwaxida cilmi kalena aan aqoon dadkana siduu uga reebala shaydaanka aal mid wax sheega u tegay jelemadu xirxirta afkana dufan yaru ka marsaday waana afduubta waa qaatay markaasuu taalkaas dhiga jelemadan xaa ku jira taas haddaadan oqon wallaadan oqon qofkaan jiran dajaaliyo meesha fadhiya birtaas waxaa ku dhex jira haddaadan ogeyn oon anigu oghan ku soo shubay ya qofkaan halkaas fadhiyo ilaahay abuurta xaad ka ogta qof sidaas oo kaleeta oo qofkaan raba baadilkiisa inuu kashfiyo oo saas wax u weydiinaya isaga waa xaq saddexdaasaa marka ugu cadcad oo loo kala qaadi karaa marka marka la leeyahay wa afartan salaadood laga aqbali maa iyo marka la leeyahay waa gaaloobe laba xaalay kalata ya ma la fahme laba xaalay kalata waa gaaloobe waa goorma markuu ka rumaysto marka la leeyahay afartan salaadood laga aqbali maa su-aal mujarad kama rumaysa laakiin geliya waa weydiin sidaasay kala tahay marka laga aqbali maayona masale muhiimaha jirta laga aqbali maa haddii lagu yidhi ka ansixime maahan ogo masaladaasna cumdahan ku sharxi hadda ku dheeraan mayno cumdaha xadiiska ugu horreeyey ayaan xadiiskii labaad ama xadiiska saddexaad meelahaasan ku sharxino oo waxa weeye waxaa dhacda qofkan inay ka ansaxdo laakiin aan laga aqbalin aqbalka qabuulku waxa weeye qofkan in hawaab laga siiyo qabuulku waxa weeye waa maxay in qofkan hawaab laga siiyo salaada sixada ama ijzaagana waa maxe waxa weeyaan waa qofkan inaan mar labaad qalal laga rabin oon lalahayn salaaddii dib u tuko qofkan waa ka dhacay wey waajibki oo dib looga dalbi maa laakiin wax hawaaba kelima laga kama ansaxayb lidaasaas daraaddeeda su-aal mujarad ah hadduu weydiiyo salaaddii waa laga rabaa inuu tukado laakiin laga aqbali ma afartan maalmood ma laga aqbalaayo laakiin waa ka ansixin oo waa ka dhicin waajibki oo dib qalal loogama rabo dib loogama rabo qalal masaladaas waa inaad fahamta lakiin ajar kelima marka qabuulka waxa weeya laga hawaabi maayo laga aqbali maayo laakiin ijzaaga waa ka dhacaya wey oo dib dambe looga dalbi ma masale muhiima wey masaladaas masaladaas aada ugu sharxay ibnu daqiiqulciidku markuu sharxaya cimdaha wa qaala nabigu wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam man iqtabasa qofkii dhuxul qaata iqtibaaska asalkiisa waa in aad dab meel ka shidan dhuxul ka qaadato haddana waxaa loola jeedaa cilmi inaad barato ilaa daalibku shiiku u imaankaas cilmi ka qaadan sidii qofkii dabka u shidnaayo muurka lahaa oo dhuxusha laga qaadanayay man iqtabasa qofkii dhuxul qaata shucbatan qayb qaybtaasoo min annujuumi min cilmi nujuum xidigaha cilmigooda ka mid ah iqtabasa wuxuu dhuxul qaatay shucbatan qayb qaybtaasoo min asixri falfalka ka mid a qof alla qofkii qayb cilmiga xidigaha ka mida qaataa waxa weeyaan wuxuu qaatay qayb sixirka ka mida waa sixroole sixroole wey haddaad aragta xidiga sheeg waa sixroole man iqtabasa qofkii dhuxul qaata shucbatan qayb maxaa loola jeedaa mani man iqtasaba qofkii bartaa loola jeeda ya man iqtabasa qofkii barta a loola jeedaa shucbatan qayb oo min anujuumi maxaa loola jeeda xidiga inaad barato maaha xidig waa la baran karaa lixihii iyaad dhigi kartaa dhowr xidigoo magacooda inaad barataa dhib male laakiin waa maxay wax la diidaya waxa weeyaan min cilmi nujuum cilmiga xidigaha xidigaas hadduu saas noqdo saasaa dhacayda hadduu saas noqdona saasaa dhacayda wax la diidaya waa cilmi nujuum iqtabasa wuxuu bartay oo dhuxul qaatay shucbatan qayb oo mina sixri ka mid a rawaahu dawuda weli bisanadin saxiix misale muhiim ah cilmiga xidiguhu waa labo cilmu taiir wa cilmu taysiir labadaasaa loo qaybiyaa cilmu taiir saamaynta cilmigeeda taiir saamaynta cilmigeeda oo in la yidhaah xidigaas hadduu sidaas noqdo sidaasaa dhacayda markuu xidigaasu dhaco sidaasaa dhacayda kaasu markuu soo baxo sidaasaa dhacayda cilmu taiiraa la yidhahdaa waa cilmiga sixirka ah oo xaaraanta ah oo kufriga ah waa cilmigaas cilmiga kalena waa la cilmu taysiir socoshada xidiguusa u socdaan xidigaasu koofuru maraa kaas waqooyu maraa kaas xidka dhexdiisu maraa xidigaasu sagaal saac soo baxa kaas sagaal saac iyo bar soo baxa kaas waa xaq inaad barataa bal waaba xikmadda xidigaha loo abuuray ka midta xidigaas qibladu ku aadan yahay kaasu qorax ka soo baxay xikmadda ilaahay u abuurayba ka mid tahay qur-aanka kariimkaa fiiri wa calaamaatin wa binajmi hum yahtaduun ilahay weyne wuxuu leehay calaamado iyo xidigo ayay dadku ku hanuunayaan bal saasaaba alla u abuurayba wa huwa aladii jacala lakum annujuum ilaahay waa midkii xidigaha idiin yeelay maxaa alla noogu abuuray litahtaduu bihaa fii dulumaati albari waalbaxri inaad ku hanuuntaan xidigahan mugdiyaalka markaad badda ku socotaan ood badda ku safraydaan ood maraakiibta saarantihiin iyo markaad dhulka ku safraydaan waaba saddexdii xikmo ilaahay uu abuurayba xidigaha saddex xikmo alla nooga sheegay cirka in lagu qurxiyo ziinatan lisamaai dunya iyo wa rujuuman lishayaaiin iyo walitahtaduu inaad ku hanuuntaan marka cilmiga ah waa saddexdaas waxaan ahayn qofkii xiddi ka sheegaya waa sixrole ugu saddexdaas waxaan ahayn qofkii xiddi ka sheegay cirka waa lagu qurxiyey shayaadiintana waa lagu dhagxeeyaa adigana inaad ku hanuuntood ku kala awsato war qibladu waa halkeed halkaasay ku addanta halkaasay ku addanta oo qoraxda halkay ka soo baxdaa dee waa kaasaa xidig hebel halkaasay ka soo baxda halkay u dhacdaa wadda waa taasoo xidig hebeloo halkaasay u dhacdaa xidigaha inaad ku hanuunto waa ilaahay xikmaddu noogu abuuran ugu nacfinaba marka waxa la diidaya iyo waxa la kalena waa inaad kala gala tagaan alkabiiratu thaaniyatu walarbacuun kabiirada afartan iyo laba labayda nujuuzu lmar'ati waa islaanta maqaalifanimadeeda nujuuz min annajzi a laga keenay wa huwa alirtifaac can daacati zawj najziga waxaa la ihahdaa dhulka meesha dalcaddaha la ihahda marka najazat lmar'atu marka la leeya islaantiiyaa naajiso noqotay macnaheeda waxa weeyaan maqaalifay noqoto ninkii daacadiisi iy iskala kor noqoto oy diido ninkeedi inay adeecdo ay diiday wey marka najasad waxa weeyaan ay irtafacad can daacati wey daacadiisi iy iskala sara martay waa diiday wey marka nujuuzu lmar'ati islaamta maqaalifanimadeeda oo ninkii inay ka diido wax uu xaq ugu leeyahay inay ka yeesho ilaa ninka wixii aan macsi ahayn inay ka yeeshaa laga rabo وqاaل qaaل الlaه ilaahay wuxuu yidhi tacaalى alla waa sareeyaahe wاllaati haweenka takhaafuuna aad ka cabsaydaan nujuusahuna maqaalifanimadooda faciduuhuna waaniya ilaahay weyna subxaana wa tacala wuxuu noo sheegin islaamaha hadday maqaalifanimo ka timaado oo ay ninkii casiyaan qaabka loo ciilaajiyo o loo daweeyo qaabka loo ciilaajiyo a rabulcaalamiin nagu hanuunina waa in qof kastoo wanaag doonuhu dariiqaan maro ousan dariiq kale marin ilaa rabulcaalamiina dadka ku hanuunshay marka dariiqa ugu horreeya waa maxe faciduuhuna waaniya u sheeg ilaahay weynaa waxa wey inuu amray inay ninkeeda adeecdo caasinta ay caasiyo dembiga ay ka helaydo waxa weyn xasuusi cadaabka uga imaanaya hadday ku caasido hadday ku adeecdo ajarka ay ka helaydo inay xaq tahay waxa weeyaan daacadu macaasida inay dembi tahay waxa weeyaan waani oo xasuusi ilaahay aayaadkiisa iyo xadiista nabiga sala allahu alay waslm dariiqa ugu horreeya waa dariiqaas haddii dariiqaas aad dawo ku heshaan kadib ha eedayn ha soo xasuusin qaladkii hore halkaas warku waa inuu ku dhammaado faciduuhuna waaniya haddii taas dawo lagu waayo oo wacdigii ay diiddo wahjuruuhuna ka hijrooda filmadaajici makaanu jiifyaalka uga hijrooda ma bannaana ninka inuu gurigii ka taga oo uu guri kala aado qolkiisi isagoo dhex jooga waa inuu ka hijrooda oo ka sii jeesta inuu dhinaca kale usii jeestaao qolka uu dhexdiisana uu joogaa kana sii jeesta dhinac kale iskaga seexda ilaa ay ilaahay ka cabsaydo gabadha oo u soo laabato ninkeeda daacadiisa waajuruuhuna ka hijrooda filmadaajic makaanu jiifyaalka waana xaaraan nabigu waa diiday in guriga meelaha ninku aado daan markaas khatar oo naftiisa uusan u cabsayn taas haddii marka lagu helo wanaag oo markaas waxa weeyaan gabadhii ay qaladkii ka soo laabato khalaas waa ina arrintu halkaas ku ekaataa dib dambena aan loo xasuusin qaladkii hore la iska daayo haday taas diiddo wadribuuhuna garaaca waa in markaas u garaaca garaaciddaasuna waa darban hayra mubarixin garaacid aan darnayn oo maalan culummadu ay ku miaaliyaan marada cimaamada faraqeedoo kale iyo cadaygaoo kale inuu ku sii daayo oo yidhaahdo wax sharaf lama tiido wax la dilada saahisha waa intaasoo kale un ka dhigan ee hadda daqaray maaha ama feer iyo haraati ladhac ma ahan waa inaad ogaataa ma ahan ma ahan baad isku daydo inaad xoog sheegato in allaha kaana caliyan kabiira ogow alla sarreeyo oo kaa weyn inuu kugula xisaabtami doono marka waa shay xaaraana sharciga islaamkana meesha haddii maamul islaamigu ka jiro islaan aad daqarayday hadday maxkamad ku keento waxa weeyaan xaqeedaa lagaa gudi adduunka haddaan adduunka maamul wax kala saara jirinna ilahay hortiisaa lagaaga gudi waa inaad taas ogaataa daqarayn ma aha haddii markii aad caday kusii daydo amaad waxa weeye cimaamaddii faraqeedii ku dhifato ay tidhahdo war xaaladdu meel xumayba gaartay haddiiba gacan qaad gaaray oo qaladkii ka laabato khalaas meeshaas marka waa inay ku dhammaataa cuqdada iyo colaadii oodan dib loo xasuusan ilah wuxuu ihi subxaana fiiriya fa in adacnakum ragya u hadday haweenkiinin adeecaan oo saddexdaas darajo la soo sheegay mid ka mid a idinku adeecaan falaa tabquu ha raadinina calayhina korkooda sabiilan jid dambood ku ciqaabtaan daandaansi dambe iyo waddo dambood ku ciqaabtaan ha raadinina weliba markaasa alla daba dhigay yuu yidhi ilaahay wuxuu yidhi in allaha kaana caliyan kabiiran aayadda saasaa lagu horiyey ayadoo la xasuusinaya ragga inaysan haweenka inay ka xoog roon yihin isxasuusin uu leeyahay alle sarrayn anaa iskale iyo weyne marka xoog iyo kibir haddaad isbadaan ogaada sifo alla leeyahay inaad sheegateen oo laynu kula xisaabtami doono haddii intaas dawa lagu waayana hadde qur-aanku way sii socdaa halka looga maxay wain khiftum shiqaaqa baynihimaa fabcauu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha in yuriida islaaxan yuwafiq illaahu baynahuma haddii intaas dawa lagu waayo sharcigiyaa sheegay sida loo daway waa in gabadha qaraabadeeda qof xaakim ah oo caadil ah waxa weyn laga soo saaro ninka qaraabadiisana qof caadila oo xaakima laga soo saaro labadaas la yidhaahdo reerku hadduu dad isku yahayna isku celiya isku haya haddii kaleetood aragtaan meesha inaan dhaqan ka jirin kala dira labadooda ay wakiishaan hadday kala diraanna sidaasay reerku ku kala diran yihiin hadday yidhaahdaan wada dhaqmana sidaas ku wada joogaan qofkii wixii lagu xukmiyeyna waa ku qasban yihi inuu raaco hadduu qof muslima yahay haddii haddee markaas seefta islaamku taagan tahayna waa lagu qasbi wixii ay soo xukmiya وqaaل نبي نبgu wuxuu yihi slى الlaه عaليه وasلم إdaa dacaa rajulu ninku hadduu u yeedho imra'atahu islaamtiisa ilaa firaaشhii gobashiisa hadduu ugu yeedho oo uu ka doonayo waxa ninku haweentiisa ka rabo falam تأtihi oo aysan u imaanin oo ay isku diido wax sharciya isagoo ka dalbanayo ilaahay u baneeyey oo fabaata ninkii habeenkii uu baryo غadbaana xaala uu yahay mid caraysan calayhaa islaamta u caraysan lacanad hal malaa'ikatu malaa'igta ayaa lacnadaysa xataa tusbixa intaa ka waabarisato ilaa waagu ka baryo malaa'igta ayaa lacnad ku habaaraysa oo le ilaahay weynaa waxaan ka baryey in naxariista alla kaa dheereeya gabaryo malaaigta sidaasay leedahay lacnadii alle ha kugu dhacdo naxariistan allah kaa fogey ilaa waagu ka baryo islaamtu waa islaamtaas waa lacnadanta idaa daca rajulu ninku marku u yeerto imra'atahu islaamtiisa ilaa firaashii gobashiisa uu ugu yeerto oo uu ka doonayo waxa ninkuu haweentiisa ka doono ee xalaal u ah waxaan xalaal u ahayn kama aqbali karto falam ta'tii oysan u imaan oo fabaata u baryo khadbaana xaalu yahay mid u caraysan calayhaa islaamta lacanadhaa waxaa lacnadaysa almalaa'ikatu malaa'igta xataa tusbixa ilaa ay waa barisato muttafaqun calayh marka xataa tusbixada waxaa loola jeedaa waa intii uu raalli ka noqonayo badanaa waxaa dhacda habeenkii qaladaadkii dhaca subaxda in laga heshiiyo laakiin subaxda isagoo caraysan hadduu baxo lacnadu waa ku socon xadiiska alfaadiisa qaybka qaybta dambe aana caddaynayda inaysan saas ku bari noqonayn waa fii lafdi waxaa ku sugnaa fii saxiixayni bukhaari iyo muslim ku sugan idaa baatat ilmaratu islaamtu hadday barido habeenkii haajiratan xaalay tahay mid ka tagtay firaasha zawjiha ninkeeda gobashiisii ayadoo ka tagto ka carootay lacanad hal malaa'ikatu malaa'igta ayaa lacnadin malaa'igtu way lacnadin wa fii lafdi waxaa ku sugnaa qaala wuxuu yidhi nabiga sala allahu calayh wasalam waladii allihii aan ku dhaartay nafsi nafsadaydu biyadihi gacantiisa ay ku jirteen maa min rajulin nin ma jiro ninkaasoo yajcuu u yeeraya imra'atahu islaamtiisa ilaa firaashihaa gobash ilaa firaashihaa gobasheeda ugu yeeraya nin ma jiro islaamtiisa gobasheeda ugu yeera oo fata'da ay diiddo calayhi asaga oy u imaa diiddo ilaa hadday dhacdo sidaasu kaana wuxuu ahaanaa alladii allihii fi samaa'i samada ku sugnaa saaqidan mid u caraysan calayhaa korkeeda allaha samada ku sugan ee cirka ka sarreeya waxa weeyaan wuxuu noqonayaa mid u caraysan ilaa kaana wuxuu ahaanaa alladii allaha fi samaa'i cala samaa samada waxaa la idhaha kullu maa calaaka fa huwa samaa wax alla wixii kaa koreeya waa sama xataa sanqaafka sama waa la dhihi karaa wixii kaa koreeya waa sama carshiga samaawaadka kulligood waa naga koreeya kulligood makhluuqana ilaahay waa ka koreeya waana caqiidada ahlu sunna waljamaca ay ku ijmaaceen ee saxaabada iyo taabiciyaalka iyo dhammaan in ilaahay uu ka koreeyo addoommadiisa iyo makhluuqiisa oo dhan ilaa kaana wuxuu noqonayaa alladii allihii fi samaai kor ku sugnaa saakidan mid u caraysan calayhaa korkeeda xataa goormoo marka carada alla joogsan xataa yarda intuu raalli ka noqdo calayhaa islaamtaas xaggeeda zawjuha ninkeeda intii ninkeedu raalli ka noqonayo waxa weeyaan care alla ku dhacayda care alle ayaa dul saaran in alla ninkaas intuu u caraysan yahay oo uu ugu caraysan yahay xaq uu lahaa oo ay diidan tahay xaq uu lahaa oo ay diidan tahay daacadiisiiyay diidan tahay xaqii uu ku lahaayo ka dalbaday diidan tahay cara allah iyadana ku dhacday wayna ka sii darantaha lacnadii malaa'igta carada alle waxa weeyaan waxayna ku xihan tahay caradaas inay ka joogsato intuu asagu raalli ka noqdo marka gabadhii qalad ka dhaca waxaa la rabaa in marka hore is ilaalido haddii qalad ka dhacana ilaahay ay uga baqdo oo ay ilaahay u soo laabato oo waxa weeyaan shayaadiin aan ilaahay weynaa oqoon ee danteeda aakira aan ilaalayn aysan zawjkeeda ku dirin oo kufaar ah ama muslimiin fusaaqa ah oo ay ilaahay uga baqdo wa qaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam laa yaxilu xalaal uma ahan laa yaxilu laakiin waa hal maadana waa in la ogaado sheekh maxamed saalex cuthaymiin markuu sharxaya xadiidkan kitaabkiisa oo sharaxa uu ku leeyahay riyaad saalixiin macno cajiib badan ayuu sheegay waxa weyan ahlucilmiga waa wax la yaab leh waxaa dhici karta marar badan macaani inay sheegaan macaanidaasna ayagu aysan arag wakhtigoodaas laakiin cilmiyan ay u sheegaan waxa weya waxaana markuu macnahan sheegayey hadduu joogi lahaa soomaaliyana muxuu dhihi lahaa bayo macnaha uu sheegi lahaa cajiibsanaaye ah wuxuu yidhi xaqan xadiiskan horta wuxuu tusayaa weynanka xaqa ninka ee haweentiisa uu ku leeyahay markaasuu yihi walaakin haadaa fii xaqi zawji lqaa'im bixaqi zawja laakiin xaqan waxaa yeelanaya ninka u taagan naagtiisa xuquuqdeeda inuu ilaaliyo ya kaasaa yeelanaya laakiinuu yidhi hadduu isagiiba maqaalifoobo oo maqaalifannimada isagu ku horeeyo oo uusan xaqeeda u istaagin xaqay u leedahay inay ka qisaasato ayada waa ka qisaasan karta xaqiisa inuu diido ilaa isagaa xaqdiididda bilaabay markaasuu aayaad qur-aana usoo delshay ilaahay wuxuu yidhi yidhi faman ictadaa calaykum factaduu calayh bimili ma ctadaa calaykum faman ictadaa calaykum qofkii idinku xadgudba factaduu calayhi ku xadgudba bimili ma ctadaa calaykum intuu idinku xadgudbay waa ay yeeli kartaa marka nin iska dhaqaajiyey saaka ee shaxaad ku nool ah ee intuu soo helayna jaad kala baxay ee gabadha caawa u soo hoyday ee xaqayga hay siido kaasow adigu maxaqad leeda waa maxay ilahay in looga cabsadaa la rabaa waxa weeyaan ninka asaga xug aan gabadhan dar yeelay oon biilkeed ka fakeray oo carruur ku dayacay oo waxa weeyaan un afkiisa iyo calooshiisa la wareega culays ayada ku ah bal asaga in la biilaha dhacdaba qaarkood kaas waxa weeyaan hadday xuquuqdaysa gobol ka mida u diido oo ay ka qisaasato waa yeel u bannaanta laakiin ninka carada alle ka imaahayba marka wax loo diido waa nin isaga tabartiisa dadaalay nin tabartiisii xaqii lagu lahaayo gabadhaan ku lahayd u dadaalay wey markaas ilahay in looga cabsadaa la rabaa ilahay in looga cabsado oo ragguna xuquuqdooda ay ayaguna gutaan lagu leeyahay markaasna gabadhu ay ilaahay uga baqdo oo adeecdo midda hadde ninkeedii xaqa guda diidayna hadday xataa inta iska sabarto ay isaga u sabarto waa uga sii fiicanta iyada taasa u fiican inta iska sabarto oo ay isagiiun xaqii gudayn ay iska dulqaadato iska sabarto iyada saasa u fiican saasa iyada u fiican laakiin haddayun xaquuqda gabal diido way ka qisaaso kartaa ilaasma waa daalim marka xuquuqdii laba shayba ha lagu dadaalo in qofba qofka kale xaqiisa guto iyo qof markii xaquuqda gabal uu gudo waayo in ka kale sabro waa shayga dhaqanka rasmiga u ku imaan karo in xoogaa layskuna sabro oo qof xaq markuu gudo waayo kan kale sabro badanaana qof walbaana ku dadaalo inuu xaqiisa guto markaasa waxaa imaan kara nolol oo adduunkana saciide ah aakhirana saciide lagu gaaro taasaa imaan karta wa qaala nabigu wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam laa yaxilu xalaaluma ahan limra'atin islaan an tasuma inay soomto walxaal zawjuha ninkeedii shaahidun uu joogo ilaa biidnihi idankiisa ma ahane islaamta xalaal uma ahan inay soomto iyadoo ninkeedii joogo ilaa ninkeedoo u fasaxa maahane asagoon u fasixin uma bannaana inay soomto ma u bannaana soonka la sheegayaana waa soonka waajibka ah waa soonka cafwan waxaan ula jeedaa sunnada ah laakiin soonka waajibka ma ahan soonka waajibka ma aha soonka waajibka asaga qofna laga idma maa allah ku addoonsaday soonka la sheegaya waa soonka sunnada ah laa yaxilu xalaalu ma aha limra'atin islaan an tasuma inay soomto walxaali zawjuha ninkeedii shaahidun uu joogo ilaa biidni intaas maxaa la ilaalin xuquuqdiisa la ilaalin waxaa dhici karta inuu u baahdo islaamtiisa oo waxa weeyaan ayadina ay sooman tahay oo uu ku dhibtoodo taasaa dhici karta marka waa isagoon u fasixin uuna joogo hadduu safar ku maqan yahay waa iska soomi kartaa soon sunna isagoon iyadoon ka idma hadduu safar ku maqan yahay oo uusan beledka joogin waxa weeyaan ama miyiga ay markaas ku nooshahay joogin waxa iska soomi kartaa laakiin isagio jooga isagoo ufasin soo sunna ma suuli karto taasna waxay ku dareensiinaydaa fiiriya waxa weeyaan cibaadaadkii waaweynaa qaar ka mid ah in ninkan xaqiisa darteed loo joojinayo taas waxay ku dareensiinaydaa xaqa ninka uu leeyahay weynankiisa marka gabadha muslimadda waa inay meeshaas wax weyn fahamtaa asagana waxaa laga rabaa inuu noqdo qof xaaskiisa ugu kaalmeeya daacada oo soonka sunnada amra oo u fasaxa oo haddee hadduusan daacada ugu kaalmayn mucallimad wanaagsan ee tarbiyaysan oo nafteedu dhisan tahay ehelkeedana tarbiyaysay ku noqona marka asagana waxaa la rabaa inuu daacada ugu kaalmeeyo oo u fasaxo mararka uu waxa weeyaan ka maarmo uu u fasaxo walaa taadana inay u fasaxdaa xalaal ma ahan fii beyti gurigiisa ilaa biidnihi idankiisa ma ahan waxa weeyaan ninka gabadha uma banaana xalaal uma aha ninka gurigiisa inay qof u fasaxdo inuu soo galo ilaa asagu inuu idmo maahan guriga ninku mas-uul isagaa ka ah qof uusan u idmin inay u fasaxdo soo galaa xalaal uma ahan gabadha rawaahu bukhaariyo xadiiska wariyey sheekh maxamed bin saalex ibn cuthaymiin markuu ku sharxayay xadiidkan riyaadu saalixiinka wuxuu yidhi idanka laba weeye idan oo curfi ah oo maalan curfiga sida caadadu ku dureersatay dadka feefiican caadadooda gabadha waxaa u yimaada qaraabadeedii saaxiibadeed dariskeeda ninka qaraabadiisa hadduusan asagu dhihin ma soo geli kartid curfigaasaa lagu dhaqmi dadkaas waa soo gelayaan guriga walaalaheedaa u imaan saaxiibadeedaa u imaan waxa weyn qofkii um aan shar wadin curfigaasa idanka ka imaana mar haddii sidaas la yaqaano ilaa curfiga muslimiinta lagu yaqaan waa saas curfigaasay ku socon idanka kaas waa idan curfiyaha la yidhahdo idanka kaleetana waxaa la yidhaha idan lafdiya inuu marka horeba u fasaxo oo uu yidhahdo guriga qofkaad rabtaa soo geli kartaa ilaa qof shareed maahan maan wateen ilaa qof muslimu dhihi ma iska idlaaqi maa sababtiisu inuu dhowrsadaa la rabaa mas-uuliyadaa saara ninka inuu yidhaha qofkaan shar wadin waana sida fiican nin walba oo muslima inuu gabadhiisa sidaas ku yidhaahdo oo uu yidhaahdo ayaduna ay ka dalbato tiraas haddee waxa weeyaan dadka aniga dadaa ii imaanayo walaala imaanoo waalidaa imaanoo saaxiibada soo booqano darisa ii imaane qofkii aan shar wadin guriga ma imaan karaa si uu meeshaas xarajka iyo dhibka uga baxo asna uu qaydo oo uu yidhaho qofkaan shar wadin wey gurigii guri shareed oo waxa weyn qof shar wada oo isku diri raba labadooda guriga gubi raba ama sixan iyo balaayo la wareegaya kaas in layska ilaaqa maa layska fasaxo marka idanku waa labadaas hadduusan marka hore isagu waxba diidin dadka curfigu ogol yahay waa loo ogolaana ilaa hebel yuusan soo gelin qofku yidhaa maahan haddii haddee idan lafdiya uu dhacana waa ka sii fiican idanku waa labadaas laakiin qofka uu diido qofkuu raba ha ahaado qofkuu rabo ha ahaado waxa weeyaan qaraabadeeda ha ahaado qaraabadiisa ha ahaado qofka uu yidhaha guriga sooma geli karo ninkuu sooma geli karo masaladaasa la ogaa qofkaasu si uu rabo qaraabanimadiisa u dhawaato ama ha fogaato masaladaas marka waa masalo weyn wey gabdhahana ilahay inay uga baqaana la rabaa waxa weeyaan oo arrintaasi la fiiriyo wa qaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam low kuntu haddaan ahaa lahaa aamiran mid amraya axaddan qof an yasjuda inuu u sujuudo liaxadin qof kale laamartu lmar'ata islaamtaan amri lahaa an tasjuda inay u sujuudo lisawjiha ninkeeda saxaaxow tirmidi ayaa xadiiskana saxiix yeelay xadiisman ilaa biidn halkaasaan marayna low kuntu haddaan ahaa lahaa aamiran mid amraya axaddan qof an yasjuda inuu u sujuudo liaxadin ligayr اllah oo idin kale nusqadiinu dhige liaxadin axad axadkaasoo kayrilahi ah mia marka waa iska isku macno markaas oo kayrilah kanaa sii cadda low kuntu haddaan ahaa laha aamiran mid amraya axaddan qof axad an yasjuda inuu u sujuudo liaxadin axad axadkaasoo kayrillaahi alla kayrkiisa haddaan amri lahaa qof inuu u sujuudo axad aan allaah ahayn la amartu lmar'ata islaamtaan amri lahaa an tasjuda inay u sujuudo lisawjiha ninkeeda islaamtaan dhihi lahaa ninkaaga u sujuud laakiin ma banaano nabigu ma amrin alla waxaan ahayn loo sujuudo saxaabta midyaa wariyey ayaa saxiix yeelay marka taas maxay kutusaydaa inay islaamta waxa weya qofka ugu xaqnimo badan dhulka korkiisa inuu yahay ninkeeda dhulka korkiisa dadka ku nool oo waxa kama hadlayna nabiga sala allahu alay w slam hadalka shaydaan oo caamadu ay tara naag ninkeeda u nabiga nagu xas kama hadlayno kaas war shaydaan wey war war muslim ma aha naag wa muslimada waxa u nabiga nebi maxamed wixii nebi maxamed waxa weya bixsadiisa ka dambeeyey oo gabdhahan iyo rag waa isku nabi laakiin waxaa laga hadlaa dadka kaleeto qofka ugu xaqnimo badan waa ninkeeda masladaas waa inay ogaato marka heerkaasaa nabigu gaarsiiyey wa qaalad waxay tihi camatu ibni mixsan wadakarad waxayna u sheegtay zawja nin zawjkeedii linabiyi nabiga sala allahu calayh wasalam camatu ibni mixsan ayaa u timid nabiga markaasay ninkeedii uga sheekayday nabiga faqaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam undurii fiiri ayna anti minhu meeshaad ka joogto bal ninkaaga meeshaad ka joogto isfiiri ma raalligu kaa yahay ma isku dhibban tihiin meesha ninkaaga aad ka joogto inuu raalli kaa yahay inuu kuu caraysan yahay fiiri fa inahu ninku jannatuki waa jannadaadii wa naaruki waa naartaadii waa inaad sidaas ogaataa rawaahu nasaa-i ayaa xadiiska wariyey waana xadiis xasan waxa weeyaan gabar kasta muslimada waa inay ogaataa ninkeeda waa jannadeedii waa naarteedii macnaha inay wax kastoo sharcigu ogol yahay ku raalli garaydo waa dariiqay jannada ku tegayahay wax kasta oo sharcigu ogol yahay inay ku raalli garaydo waxaan sharciga ogolayn qofna laguma raalli garayo hadday ku caragelido dulmina waa naarta dariiqay ku geli lahayd marka gabar walbaaba bal naarta intay u jirto ha isfiirido ninkeeda meeshay ka joogto masale weyn wey masaladan marka gabdhaha muslimaadka inay xifdiyaan xadiidkan oo mar kastaba naftooda ay kula xisaabtamaan wey وعن عبد الله بن عمر ayaa laga wariye qaala wuxuu yihi qaala rasuul الlahi rasuulka alle wuxuu yihi salى الlahu عalيه wasalam laa yandur اllahu ilaahay ma fiiriyo ilى امra'ati islaam islaamtoo laa tashkuru lisawjiha ninkeeda aan ku shukrayn shukriga waxa weeyaan qofka aan dadka ku shukrin ilaahay kuma shukriyo sida xadiisku ku sugnaaday man laa yashkur innaas laa yashkur illah dadka wanaagga ay u galaan qofkaan ka abaal celin oon ka shukrin ilaahayna kuma shukriyo marka gabadha aan ninkeeda ku shukrin ilaahay weynaa ma fiiriyo oo naxariis kuma fiiriyo laa yanduru llahu ilaahay ma fiiriyo ila mra'ati islaam islaamtaasoo laa tashkuru aan ku shukrayn lisawja ninkeeda walxaal hiya iyadii laa tastaqnii canhu aysan ka deeqtoonayn iyadii oon ka deeqtoonayn oo u baahan oo ku xifdisan oo ku asturan aysan haddana waxa weeyaan ay caqtuf ku dhammaysanayn oysan u abaal aysan abaal uga hayn oysan wanaagga uu samaynayo wax abaal uga hayn uga shukrayn abaal la-aantaas iyo shukri la-aantaasna xadiiskii kaloo sariixa ahaa oo saxiixa ahaa nabigu wuxuu ku cadeeyey asbaabtan haweenku naarta ugu bataan midaasba inay tahay oo markuu nabigu yidhi sal allahu calay wasalam naartaan arkay waxa weeyaan dadkeeda kuwa ugu badanna waa haweenka laba sababood uu sheego naarta haweenka ugu bataan sababta koobaad waa inay ninkooda ay ka jizaaraan oysan ka abaalka dhacaan oysan ku shukrin tan labaadna waa inay lacnada badiyaan saas ahe marka waxa weeyaan inaysan ninkeeda ku shukrin waxay keenaydaa naarta inay gasho oo aysan abaal uga hayn wanaagga iyo ixsaanka iyo uu kula dhaqmayo feecan isnaadkiisuna waa saxiix akhrajahu nasaa-iya wariyey wa yurwa waxaa la wariyey yurwa hadda aragtad xadiisku inuu daciif yahay kutusa siiqadaas waxaa la ihahdaa siiqatu tamriid waa siiqo kutusayda xadiisku inuu jiran yahay ahlu xadiidku saasay adeegsadaan hadduu ku yidhi marka wa yurwa uma baahnid inuu ku yidhi xadiisku waa daciif maba u baahnid maxaa yaele siiqadu adeegsadaa kutusee wayurwa waxaa laga wariyey can nabiyi sal اlahu alيه waslm anahu nabigu qaala inuu yidhi man kharajat islaamtii baxda min beyti zawjiha ninkeeda gurigiisa naagtii ka baxda lacanat hal malaaikatu malaaigta ayaa lacnadin xataa tarjica ilaa ay soo laabato ow tatuuba ama ilaahay u toobad keento diska waa daciif waxaa ku jira nin laydhaha suwayd ibn cabdilcaziiz oo matruuq ah sanadku marka waa daciif jiddan wey marka islaamtu ninkeeda hadday u fasaxo waa bixi kartaa laakiin hadduusan fasixin fasaxlaan inay baxdo lama ogola waa inay waxa wey ninkeeda ka fasax qaadataa meeshay aadaydaana meel sharciya ay tahay wa fil baabi baabka axaadiiun kaiir axaadiis badan ayaa ku sugan alkabiiratu haaliatu walarbacuun kabiirada afartan iyo saddexayda qaadicu raxim waa qaraabo goysnimada raximka waa qaraabada qaadicna waa goynta waxaa la rabaa inuu qofku xidhiiriyo qaraabadiisa hadduu gooyana kabiira min alkabaa'iru ku dhaca goyn xariirin maxaa la dhaha marka xariirinta sharcigu xad uma dejin shayga aan sharcigu xadka u dejin luqadana aan xad ku lahayn waxaa loola laabtaa curfiga wax alla wixii dadku ay u yaqaaniin dadka feecanoo muslimiintaan ka hadlayno kama hadlayno gaalo wiil iyo abiis aysan is-oqoon oo ninka ajnabiga ay iskula mid yihiin kama hadlayno kuwaas curfigooda laakiin dadka feecan ee muslimiinta waxay u yaqaaniin qaraaba xidhiirin waa waajib inaad xidhiirido wey waxa ay u yaqaaniin qaraabagoysnimona waa qaraabagoysnimo waa inaad ka dheeraato marka curfigaa lagu miisaamaya curfiga qaal allahu ilahi wuxuu yidhi tacaala alla waa sarreeyaahe wataqu llaha ilaahay cadaabkiisa iyo caradiisa iska ilaaliya taqwa min alwiqaaya laga keenay gaashaan weeye iska ilaali cadaabka alla iyo cadhada alla way wataqu llaha ilaahay cadaabkiisa iyo cadhadiisa iska ilaaliya alladii allihii iska ilaaliya cadaabkiisa tasaa'aluuna bihi aad wax isku weydiisataan allaha aad wax isku weydiisaanto tira ilaahay dartiis waxaa isgu si ilaahay dartiis waxaas igu yaal allaha aad tidhaahdaan allahaas cadaabkiisa iska ilaaliya wlaraama wataqu araama waa qaraabagoysnimadana iska ilaaliya qaraabada iska ilaaliya qaraabadaada ka digtoonow inaad dembi ka gasho oo aad qaraabadaada goydo war qaraabadiina ka digtoonaada oo naar ha ku gelinin iska ilaaliya saas wey allah dhaha war iska ilaaliya allahna cadaabkiisa iska ilaaliya qaraabadana goynteeda iska ilaaliya qaraabada goynteeda iska ilaaliya wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi fahal casaytu ma mudantihiin in tawalaytum haddaad jeesataan tawalaytum laba macno ayuu ibnu jariir utamari ku fasiray labadiibaa sheegaya macnaha koobaad waxa wey in tawalaytum haddaad jeesataan maxaa loola jeedaa fahal casaytum ma mudantiin in tawalaytum haddaad jeesataan oo aad ka jeesataan can tanziil illaahi jalla hanaa'u wa faaraqtum axkaama kitaabi wa adbartum can muxamadin wa camaa jaaa bih waxa weeyaan haddaad jeesataan ood ka jeesataan kitaabkii alle axkaamtiisi inaad ku dhaqantaan haddaad ka jeesataan nebi maxamed iyo sunnadiisii inaad ku dhaqantaan haddaad saas ka jeesataan marka jeesashada waxaa loola jeedaa in tawalaytum can tanziil illah ilaahay diintuu soo dejiyay haddaad ka jeesataan oo ah kitaabkii alle iyo sunnadii nabiga haddaad ka jeesataan ma mudan tihiin an tufsiduu inaad fasahaadidaan fi lardi dhulka korkiisa dhulka korkiisa inaad fasahaadidaan oo kufri iyo macaasi aad ku samaydaan ibnu jariir wuxuu yihi fatakfuruu bihi wa tasfikuu fiiha dimaa dhulka fasaadkiisa waxaa loola jeedaa yidhi kufri ama dhiigga lagu daadinayo labadaasaa loola jeedaa markaad ka jeesataan kitaabkii alle ilaa kitaabka allah qofka xakameeya iyo sunnadii nabiga ma mudan tihiin inaad dhulka fasahaadidaan oo aad dhulkii ku samaydaan fasaad waa maxay alkufru wa safku dimaa gaalnimo ama dhiig daadin labadaas waa macaasido dhan waa fasaad laakiin labada ugu waaweyn ka soo qaba labada ugu waaweyn macaasida waa dhiig in lagu daadiyo oo dhiig muslimiin la daadiyo oo dhiig alla xarimay la daadiyo iyo gaalnimadoo ka daran fahal casaytum mumulatin inta walaytu macnaha labaad uu ku fasirana waxa uu sheegayna waxa weeye soo naqliyey waxa weyn fahal in tawalaytum haddaad madax noqotaan oo min alwilaaya laga keena fahal casaytum ma mudan tihiin in tawalaytum haddaad madax noqotaan oo aad idinku arrimaha gacanta ku qabataan baldhamaad gacanta ku haydaa gobolaad gacanta ku haydaa tuulaad gacanta ku haydaa xaafadaad gacanta ku haydaa mas-uuliyada ilaahay qoorta kuu gelsha ma dhici kartaa an tufsiduu inaad fasaahadidaan filardi dhulka korkiisa oo aad meeshaas kufri ku samaydaan aada mas-uulka ka tihiin ama aad dadka muslimkaa ku dishaan cidan ilaahay dhiiggeeda xalaalan aad ku daadidaan ma dhici kartaa waa xaqiiqa ina dhici kartaa ilahi wuxuu yidhi subxaana wa tuqadicu inaad goydaan ma dhici karta arxaamakum qaraabadiina rixmiyaalkiina aad goydaan oo meeshii aad madaxda ka haydeen mas-uuliyadda ka haydeen aad ku dhammaydaan ood ku dulaysataan ood ku cadaabtaan oo aad ku goydaan ood ka jeesataan oo baahida idin qabeen xataa adna waxba ka qaban ilaah wuxuu yidhi ulaaika kuwaas dhulka fasahaadiyey ee kufriga samaynaa amase dhiigga muslimka daadinaa ama qaraabada goynaa saddexdaasaa loo celin ulaaikada ila saddexdaasaa lasoo sheegay ulaaika kuwaas dhulka fasaadka ku samaynaahe qaraabagoyska aladiina waa kuwa lacanahum allahu alla lacnaday ilaahi weynaa naxariistiisa waa ka dheereeyey waa dadka naarta waa cuquuba oo ciqaabaha ilaahay uu wax ku ciqaabo kuwa ugu dardaran ka mid aho oo ukhrawi ah fa asamahum mid adduunna alla waa ku ciqaabi waa kanaa fa asamahum allaa dhaga tiray oo xaqa ma arkayaan ilaahi weynaa wuxuu ku ciqaabaa dadka fasaadka sameeya inuu ilaahay dhaga tiro oysan xaqa fahmayn si kasta adoo qayladii waa maqlaa shanqarta waa maqlaa laakiin xujada inuusan fahmin saasaa ilaahay ku ciqaabaa wa acmaa absaarahum indhahana alla waa tiray oo xaqa indhaha kuma arkaan mukusha waa u jeedaan laakiin kitaab alle iyo sunno nabi inta fiiriyo qof qaraabogoys ah ee dhulka korkiisa kufri ku faafinaa ama dhulka korkiisa dhiig muslim ku daadina ee shaqo ka dhigtay ma dhici karto ilaahay inuu dhagihiisa ka dhigo dhigo xaqa lagu fahmo ama indhihiisa inta kitaab iyo sunno ku fahmi ku fiiriyo uu waxa weeye wax ku arko ee ilaahay dhagahana waa ka xirin shanqartu maqlin laakiin xaqa kuma fahmayo indhahan alla waa tirin mukushu ugu jeedayaa laakiin basiiro alla ma siinayo وقال النبي نبي وحوري صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة جنة ما قال قادع قرابة قوس قرابة قوس جنة إلهي ما قال جنة إلهي ما قال لا يدخل الجنة جنة ما قال قادع قرابة قوس قول لي رحم قدر لا يدخل الجنة جنة ما قال قادع رحم هذا نسخة الصمير ساس قدر qaraargiis marka jannada ma galo maxaa loola jeedaa qaala nawowi raximahullah wuxuuhi laba macno weeye hadduu qofku xalaashado qaraabagoysnimada dembi xaaraan ah oo la xalaashaday waa kufri biijmaaci muslimiin jannada gelima weligiis gelima naartu ku waar waana gaal ilaa kabiira min alkabaa'ir u xalaashaday dembi oo ilaahay xarimay qofku hadduu xalaashado waa saas ama kabiiraha tama sakiiraha ahaatee midda labaad waxa weeye oo macnaha labaad hadduusan xalaashan ee uu is-og yahay inuu caasi yahay laa yadkhulu ljannata fii awali اlamri maca asaabiqiin dadka ugu horeeyo jannada galaya ilahay ku dari maa waa in naar la geeyo lagu gubo lagu gamaariyo ku holco ku shiilmo laga soo jaaseeyo dembigii saasuu u leeyahay abaal sidaas ayuu abaal u leeyahay wain kaana taxta mashii'at اllah wa qaala nebigu wuxuu yihi salى اllahu calayh wasalam man kaana qofkii ahaada yuminu mid rumaysan bilaahi allah iyo walyowmi alaakhiri maalinka dambe falyasil ha xidhiiyo raximo qaraabadiisa qofkii ilaahay rumaysan oo og berri qiyaam ilaahay in la horgeynayo qiyaamo rumaysan qaraabadiisa ha xidhiiyo muttafaqun calayh wa qaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam ina allaha alle khalaqa waa abuuray alkhalqa makhluuqa ilaahay makhluuqa waa abuuray xataa idaa faraqa markuu ka soo jeesto dhammeeyey minhu makhluuqa qaamat iraximu qaraabanimadii istaagtay qaraabanimadii ayaa meel istaagtay fa qaalad waxay tidhi qaraabanimadu waa calaaqada kaala dhaxayd adiga iyo qofkaad qaraabada tihiin shay macnawiya laakiin say meel u istaagtay ilaahay baa garanaya fa qaalad waxay tidhi haadaa meeshaanu maqaamulcaa'idi bika midku magangelaya makaankiis weeye min alqadiicati qaraabagoysnimo kaa magangelaya mid qaraabagoysnimo kaa magangelaya meelshiis weeye meeshaanu qaala ilaahay wuxuu uhi nacam haa meeshaad taagan tahay waa mid aniga i magangelaya oo goyniga magangelaya waxa way makaankiisa amaa tardiina miyaadan raalli ku ahayn qaraabanimoy an asila inaan xidhiiriyo man wasalakii qofkii ku xidhiiriya wa aqdaca aan gooyo man qadacakii qofka ku gooya qaalad qaraabanimo waxay tihi balaaha marka waa ballan ilaahay qofka qaraabada gooya alla inuu goynayo qofka qaraabadiisa xidhiiriyana alla inuu xidhiirinayo waa ballan ilaahay qaala nabigu wuxuu yihi sal اlahu alayh wasalam man axaba qofkii jeclaada an yubsada in loo fidiyo oo loo ballaariyo lahu asaga fii risqii risaaqadiisa wa yunsaa loona dibdhigo lahu asaga fii aarihi ajashiisa falyasil ha xidhiiriyo raximahu qaraabanimadiisa qof laba shay yaa raba in ilaahay risqiga u waasixiyo ilaahayna uu cimriga u dheereeyo labadaas qofkii rabow qaraabadaada xidhiir xadiidkaas saddex shay ayaan aanwaxyaalaha laga qaadanaya ka mida kow qaraaba xidhiirinta ilaahay risqiga inuu ku waasixiyo see ugu waasixiya laba macno ayuu imaam nawowi sharxiisa ku sheegay in ilaahi weynaa subxaana wa tacaala maalkii badiyaba waana sida daahirka xadiidka ah sida daahirka waa saas allaaba badinaaba iyo ilaahay baraka inuu dhex gelsho labadaba alla inuu isku daraana baciid maaha taas waa mid midda kaleeto oo xadiisku caddeeyey qofka qaraabadiisa xidhiiriy cimrigiisa alla dheereeyo cimriga alla dheereeyaa maxaa loola jeeda laba macnu ayadana ku sheegay in culummadu sheegeen bixaqiiqati cimriga alla dheerayna haddaad qaraabada goydo waxaa dhacda inaadaan afartanka dhaafin haddaad soddon iyo shan hadda marayda ama aadaan waxa weeyaan lixdanka dhaafin haddaad da kontonkii dhaaftay haddaad qaraabada xidhiido boqolka alla inuu ku gaarsiya dhacdooda alla iska caadiya saas waa dhacda macnaha labaad waa maxay waxa weeye ilaahay inuu cimriga u barakeeyo isagoo cimrigu isla eg intiisii ilaahay inuu barakeeyo oo inta alla kuu qoray intaas aad uga faa'iidaysato daacadii alle iyo meel alla raalli ka yahay oo aysan kaa dayacnin taasuna waa dariiqa labaad inaad intaas uga faa'iidaysato oo ilaahay kuu barakeeyo ood ku qabsato wax qofkii boqolka sano gaaray uusan qabsan uusan qabsan taasna waa macnaha